in musuqmaasuqu uu yahay cudurka uga xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed meeluu musuq maasuq ka jiro horumar ma gaari karto meeluu musuq maasuq ka jiro nabadgelya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jiro isku kalsooniya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jirana ilaahay ka cabsigu uu ku yaryaha wasaaradda maaliyadda oo astaan u ah dalka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyagu inay noqdaan dadkii tusaalaha noo noqon lahaa marka la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa in laga hadlo musuq maasuqa ceeb ma ahan in laga hadlo wax laga qaban waayaa ceeb ah in aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo kharash lasoo ururiyo inaan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah inaan bixin weyno shaqaalaha wasaaraddan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay adduunyadana way xun tahay ilaahayna wuu nagula xisaabtamaya wasiir bayle waxaan u sheegayaa kusoo dhawow shaqadan laakiin waxaan kuu sheegayaa shilin walba oo soo gala in lagula xisaabtami doono